in soomaaliya nabad ay noqoto dadka isku duumaan si hore loogu socdo oo nabad buuxda loo halo oo shacbiga soomaaliyeed barwaaqi iyo nabadgelyo ay ugu nooladaan marka arrintaas aad ba loogu faraqaya marka ciddii nabadda jecel marka sidaasaan leenahay insha allah shacabka meesha jooga oo dhan ba ahlu sunna ah marka ciidan iyo shacabba ahlu sunna way marka waxa oo meesha ka baxay ma jiraan maamul goboleedkan ayaa gacantooda ku jirtaa waa saciigi oo oo si kale oo qaab asigasi loo bedeli leeyahay ma waxa dhibaata kama jiraan marka insha allah arrintaas ayaa loo sodoweyna insha allah taas waaye ummadda way bisaatay waxay rabaan dowladnimo in nabad bay rabaan dhibaato uma baahan marka ciddii dhibaato waxaan leenahay dhibaatada ummadda laga daayo nabadda la qaato